waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed shacabka muqdisho waxaan uga mahad celinayaa sida ay caawa u taageereen ciidanka sida ay caawa ula shaqeeyeen ciidanka ay ugu farmuuqeen waxyaabihii xumaa mootooyinka ku fakeraya ee dhacaya moobeelada waxaa caawa halkan yaalaa moobeelo dhowr ah ee raggii dhacayna ay joogaan ayagoo qoryahooda sitaa oo aysan ka tirsanayn laamaha amniga dhammaantood bulshada soomaaliyeed gacan naga siisay wuxuu isku dhaafay min daraf ilaa dacal ee magaalada muqdisho laga soo bilaabo ex control balcad ilaa ex control afgooye intaas waxaa raacday ciidanka booliiska soomaaliyeed oo luuq iyo wadacad iyo meel walba uu mar kaga daba dusayey waxaana halkan idinka muuqda waxyaabaha qamriga lokalka iyo internationalkaba ah oo si qarsoodiya magaalada lagu soo geliyey haddaba dhammaan waxyaabaha halkan idinka muuqda waxaan isla beritu horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh inay xukumaan waxaana laga soo saari doonaa tallaabo bulshada soomaaliyeed ay ku qanacdo waxaan idin leenahay guulaysta afar iyo labaatankii saacba saan ayaan u qaban doonaa warbixin si ammaanka magaalada sidaan iyo si kasii fiican uu noqdo waana mahadsanta